bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan ee dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda etoobiya caqabad ay ku noqonayso howlgalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab dowladda maraykanka ayaa sheegtay in heshiiska is-hafgaradka ee somalilan iyo etoobiya uu dhabarjab oo caqabad ku noqon karayo dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab howlgal ay si wada jira ay u fuliyeen ciidanka dowladda kuwa degaanka ayaa laga fuliyay xeebaha hoos yimaada degmada mareeg ee gobolkaasi galgaduud gudoomiya hay-adda sodma ayaa kulan la qaatay ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo weliba qaar ka mid ah xubno ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa degaanka lambar konton u tagay xalinta muran ka jiray degaankaasi akhbaaradka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dowladda israa'iil ayaa sheegtay in ay yareynayso duqeymihii dhinaca wala dagaalka lugta ah ee taangiyadooda ay ku hayeen marayka khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaas oo qodobadii wararka ugu waaweynaa kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran madaxweynaha soomaaliya ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa kulan ay isugu yimaadeen wadamada dhexdhexaadka ah ee naam lagu magacaabo dhacay magaalada kulankooda uu qabsoomay ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxa uu ka hadlay heshiiskii iyo is-afgaradka iyo weliba damaca dowladda etoobiya ay ku doonayso inay ku qaadato badda soomaaliya qeybo ka mid ah dhulka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo kulankaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey ayaa uu sheegay in dowladda etoobiya uu sheegay in caqabad ku noqonayso dagaalka ka dhankaha dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gudaha dalka soomaaliya waxaana sidoo kale uu sheegay inay tallaabo cad ay qaadi doonaan haddii dowladda etoobiya ay joojin weyso damaceedu ku aadan iskudayga ay ku doonayso inay ku hesho bad qaybo ka mid ah dhulka soomaaliya weliba badda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulankaasi dhinacyo badan taabanaysa khudbadda uu ka jeediyey ayaa yidhi
mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya iyada oo xubin ka ah isbahaysigan la qadariyo ayay had iyo jeer u helisaa mabaadi'da madax bannaanida midnimada dhuleed iyo faragelin la'aanta dalalka sida uu dhigayo cahdiga naam haddaba dhowaan dowladda etoobiya ma qarsan ficiladeeda waaweyn ee khatarta ku ah naam iyo mabaadi'da aasaasiga u ah nabadda iyo xasiloonnida gobolka kowdii janaayo laba kun afar iyo labaatan ra-iisul wasaaraha etoobiya abiye axmed waxa uu is-afgarad sharci darre ah la saxiixday mid ka mida madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya kaasi oo xadgudub ku ah madax bannaanida dhuleed ee dalkeenna is-afgaradkan waxa uu etoobiya u oggolaanayaa inay galaan xeebaheenna oo ay si cad ugu xadgudbaan qarannimada dalkeenna shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah haddaba waxaan mar kale ku celinayaa inay soomaaliya diyaar u tahay inay ka qayb gasho wadahadalla loo dhan yahay heshiisyo ganacsi oo faa'iido ula labada dhinac isla markaana waafaqsan qaynuunka caalamiga ah waxaa jira fursado badan gobolka iyo caalamkaba sida hindisaha geeska afrika iyo kan istaraatiijiyadda badda cas ee igaad waxa ay bixinayaan fursado dhab ah iyo iskaashiyo ilbaxnimo leh sida midka ka dhexeeya dalkan yuganda oo aan bad lahayn iyo dalka kenya si kastaba ha ahaatee ma jirto cid isku dayi karta inay bixiso dhul soomaaliyeed aniga oo ah madaxweynaha soomaaliya ama madaxda dowlad goboleedyada sida muuse biixi oo kale waana sharci darro aysan dadka soomaaliyeedu aqbali doonin marnaba cawaaqib xumada ka dhalan karta is-afgaradkan waa wax aad looga xumaado mana ahan keliya mid khatar ku ah madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya ee sidoo kale waxa uu halis ku yahay xasiloonnida gobolka isaga oo fursad siinaya argagixisada ma oggolaan karno in argagixisada loo faa'iideeyo wakhtigan lagu jiro dabargoynteeda tani waxa ay meesha ka saaraysaa dadaaladii iyo horumarradii ay soomaaliya ku tallaabsatay muddooyinkii u dambeeyey oo ay ku jiraan horumarrada la taaban karo ee horumarinta maamulka dhaqaalaha iyo amniga sida lagu aasaasay xubnaha naam soomaaliya waxa ay leedahay taariikh weyn oo uga qayb qaadatay faa'iidada heer gobol waxaan hadda eegaynaa dhaqdhaqaaqyada socda waxaynu ilaalinaynaa nabadda iyo iskaashiga gobolka waxaynu ku taagnaanaynaa diidmadeenna ka dhanka ah xadgudubyada etoobiya ee sharciyada caalamiga ah dhinaca kalena dowladda maraykanka ayaa ii sheegtay in heshiiskaasi uu yahay midmid caqabad ku noqon karaya dagaalka ka dhanka al-shabaab waa kan warkadayaha ayaa warka faahfaahinaya
maraykanka ayaa mar kale ku celiyey inuu walaac xoogan ka muujinayo heshiiska is-afgaradka ah ee sharci darrada ahaa islamarkaana dhex maray dowladda etoobiya iyo maamulka somalilan kaas oo qeexaya in labaatan kilomitir oo ka mida badda soomaaliya laga kireeyo dowladda etoobiya john kirby oo ah isku-duwaha isgaarsiinta istaraatiijiga ah ee qaranka maraykanka waxa uu sheegay in heshiiska badda ee etoobiya ay la saxiixatay maamulka somalilan uu yahay mid sharci darro ah waxaana uu sheegay inay khatar ku tahay amniga qaranka maraykanka iyo xasiloonida geeska afrika iyo meelo kale waxa uu sidoo kale sheegay in maraykanku uu dhab ahaantii uu dhibayo waxa lagu sheegayo dukumiinti ku xadgudbaya madax banaanida dhuleed ee soomaaliya waxaana uu ku baaqay in etoobiya ay ka waantowdo cawaaqib xumada ka dhalan karta dhibaatooyinka nooca oo kalea maraykanku waxa uu sidoo kale sheegay in si gaara uu uga walaacsan yahay in heshiiskani uu carqaladayn doono dagaalka ka socda soomaaliya ee u dhexeeya dowladda soomaaliya atmis iyo maraykanka oo isku dhinaca iyo sidoo kale al-shabaab waxa uu sheegay inay sidoo kale dhiirigelin karto weerarada al-shabaab ee ay ku hayaan soomaaliya gobolka geeska iyo meelo kale baaqyada caalamiga ayaa isa soo taraya iyadoo dowladda etoobiya weli ay ka dhiga adeegayso waxaana ugu dambeeyey shirkii urur goboleedka igaad ee dhowaan lasoo gabagabeeyey kaasoo bayaankiisa lagu muujiyey in etoobiya ay ka waantowdo xadgudubka ay ku hayso soomaaliya
gudoomiye hay-adda sodma ayaa kulan la qaatay ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee qaramada mid arrimaha bani-aadamada gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ah maxamuud ibraahim cabdulle oo isuu kulankaasi sheegay inuu ahaa mid labada dhinac isku dhaafsanayeen xogaha la xiriira arrimaha bani-aadamnimada ee ka jira dalka gaaraan doorka qaramada mid ay ku leedahay sidii loo gargaari lahaa dadka dhibaateysan ee ku sugan soomaaliya gudoomiye hay-adda sodma kadib kulankaasi marka uu soo dhammaaday warbaahinta la hadlayay ayaa yidhi waxaan ka hadalnay dalkan waxaa ka dhacday ayaan dhawaaday ilniino oo falaad xum dalka ka dhalisay ilniinadii dhacday iyo qaabkaan uga jawaabnay guud ahaan eeda un-ka iyo sodma iyo wixii aan ka baranay dhibkaas dhacay dabcan in hadda waxaa jirto la sameynayo guddi uu sameynayo isku jira ay sameynayaan waxyaabihii ku ku baaba-ay ama ha naqata hanti ama dhibkii ka dhacay si dhibabka soo socdo iyo waxa soo socda looga gaashaanto aada iyo aada ugu mahadsan yahay waxyaabaha kaloon ka hadalna waxaa kamid aheeday arinta aid aviationka lagu yaqaano ama waxyaabaha ummadda loogu gargaaray oo runtii aysan mar kale aysan dhicinin in si qalada loo isticmaalo annagoo runtii iska kaashan doono oo u saari doono guddi isku dhafa si uu guddigaas ula socdo hay-adaha iyo qolooyinkan loo kalkaaho loo dhiibo ama raaj ha naqato ama lacag ha naqato qaabkii ay dadka si wanaagsan ay u gaari lahayd waxyaabaha kaleon runtii aada uga hadalna waxaa kamid aheeday sidii wada shaqeyn aan u lahaa lahaynay oo hay-adaha un-ka guud ahaan iyo sodma oo sodma ay qaadato roolkeeda ah inay la socoto ay xaaladda monitor garayso aada iyo aada runtii umahadsan yahay jojo canway soo dhaweyntaada iyo runtii aad iyo aadaan kaga mahad celinaynaa
Very pleased to have the opportunity to meet today with His Excellency the, um, the Commissioner of the of SODMA, the Somali.
qaar ka mid ah madaxda maamulka gobolka shabeellaha hoose ay weliba saraakiil ka socotay dowladda soomaaliya ayaa deegaanka lambar konton u tegay xalinta muran ka taagan deegaankaasi ibraahim mayo ayaa warkan faahfaahintiisa inoo soo diray
halkan oo ah deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta waxaa soo gaaray wafdii uu hogaaminayey guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose mudane maxamed ibraahim bare wafdiga guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo ay qayb ka ahaayeen xildhibaan xuseen ali xaaji iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda bey'ada soomaaliya waxaa deegaankan ku soo dhoweeyey qaar ka mid ah bulshada qeybaheeda kala duwan odayaasha dhaqanka iyo maamulka deegaankan iyo sidoo kale saraakiisha laamaha amniga halkan si loo xaliyo khilaafaad odayaasha dhaqanka deegaankan ka jiray waxa ay kulan la qaateen qaar ka mid ah odayaasha dhaqankan deegaankan iyagoona kala hadlay in la xoojiyo midnimada bulshada deegaankan si loo xaliyo khilaafaadka iyaga dhexdooda ka jiray
dowladda soomaaliya ayaa soo dhoweysay go-aankii urur goboleedka eegaad ee ku taageertay madax bannaanidii qarannimada soomaaliya sida warkan mar kale uu ku faahfaahinay waryaheenna abuukar dayax madaxda urur goboleedka igaad oo dhageystay mowqifka adag ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa caddeeyey hadafkooda ku aadan faragelinta dowladda etoobiya ee ka dhanka ah madax bannaanida iyo midnimada dalkeenna ee ay kusoo qaaday jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxay bogaadinaysaa bayaanka wadajirka ah ee shirka madaxda urur goboleedka igaad oo lagu sheegay sida ay u ilaalinayaan madax bannaanida midnimada wadajirka soomaaliyeed shacab iyo dhulba heshiis kastana aas-aas ay u tahay ogolaanshaha dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga ku wehlinayay shirka ayaa usoo bandhigay hogaamiyayaasha igad iyo diblomaasiyiinta gobolka xadgudubka qaawan ee etoobiya ay ku sameysay midnimada iyo madax bannaanida iyo dhibaatada ay ku yeelanayso xasiloonida iyo nabadda geeska afrika wafdiga jamhuuriyadda soomaaliya ee uu hogaaminayay mudane xasan sheekh maxamuud waxa ay xoojiyeen qaraarkii baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ay ku laaleen is-afgaradkii sharci darrada ahaa ee ay kala saxiixdeen ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi kaasoo khilaafsan heshiisyada labada dal ee mabaadida aasaasiga kan midowda afrika xeerka igad iyo midka caalamka etoobiya waxay weli u tafaxaydanaysaa sidii ay u qaadan lahayd qeyb ka mida badda soomaaliya waxaana afhayeen u hadlay dhowaan uu sheegay inay cambaareynayaan baaqyada kasoo baxay midowda afrika urur goboleedka igad iyo beesha caalamka iyagoo sheegay in soomaaliya iyo etoobiya ay ka heshiin karaan danaha labada wadan laakiin soomaaliya waxay weli ku adkaysanaysaa in madax bannaanideeda xeebaha xuduudaha iyo qeybaha kala duwan ee dhulkuba ay iyadu mas-uul ka tahay abukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho waa hagaag daawadayaal guud ahaana warkii habeennimo ee idaacadda dalsan caawa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel